diyaar markii golle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة قاعدة أفراد oo kitaabka qaacidada ugu dambaysa ah shiikhu waxa uu yidhi raximah اllahu tacaala ana mushrikii zamaanina aqladu shirkan min alwaliin allahu akbar lأna alأwaliina shirkuhm fi الrakhاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في suurati cankabuut ikhwaani fi illaah qaacidadan muhiim jiddan weye si fiican in loo fahmo qaacidadan inaynu fahanno oo macnaheeda dhuuxno aada iyo aad bay muhiim u tahay haddii kale waxaa ka dhalanaysa qofku hadduuna qaacidadan fahmin inuu takfiiri noqdo oo dadka gaalaysiiyo waayo fahamka shiikhu arrinka shiikhu uu u socdo ma aha in dadka muslimiinta la gaalaysiiyo ma aha waa inaad fahamtaa marka wuxuu shiikhu isku kaa barbar dhigayaa ficil ay samaynay jireen mushrikiintii hore oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray quraysh waxay ahaayeen dad mushrikiina saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa u yeelay kacbada oo ay u sujuudaan oo laate baarakallah fi laate iyo cuse ugu wen yihiin iyo manaad saddexda ilaahay oo aayadda ku keenay waynu soo sharxnay haddaba markaa dadkaa mushrikiinta ah gaalay ahaayeen ilaahiyay samaysteen waa u sujuudayeen waa caabudayeen waxay aaminsanaayeen inay ilaahyadoodii yihiin ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab markii la yidhi ilahay keligii caabuda ma ilaahyadii baad halka soo reebto maya bay dheen waxa waxaa qaadan karna maaha dadkaa marka gaalay ahaayeen mushrikiina jay ficil marka ay samayn jireen iyagoo shirkigoodii ku jira ayay xilliga xilliyada qaarkood mar ikhlaas samayn jireen oo ilaahay keligii caabudi jireen oo baryi jireen waa markii dhibaata ku timaada iyo shiddo oo ay ogaadaan arrintan inaan ilaahyadoodu waxba qaban karin oy xaaladdu meel adag istaagto markaa ilaahay keliyay baryi jireen u qayshan jireen wuxuu yidhi marka shiikhu ma aha marka inay islaameen mar hadday xilligaas ay ay khaalis ka dhigeen leanna xilligii kale shirki ku jiraan soo ma ma aha muslimiin shiikhu wuxuu yidhi marka dad maanta joogoo muslimiina xilligii shiikhu jir joogayna raximahullah waxa weeye zamankiisii zaman waxa uu ahaa maanta heerka inagu aynu marayno tawxiidka sida loo fahmay looma fahamsanayn dadku qabuuraa la dul fadhiyey awliyaa la baryayey caalamka oo dhan xataa sacuudiga aad aragteen maanta oo aan qabriba laga aqoon in la aado oo waxa weeye la baryo oo aada arkaynba qabri weli oo meel ku yaalo oo keligii gaar loo bari aada arkayn oo la baabiiyey waxa weye xilligaa waxay ahaayeen kulli dadku qabuuroo dul fadhiya awliyaa la baryay ilaa heer ay culammadu ka sheekeeyaan xilligii tataarka oo kale markii sheekh islam ibnu taymiya uu joogay ayaa waxay soo galeen markii tataarku ay dimashq soo gelayeen qaar baa waxay ku gabeeyeen oo u gabeeyeen war waxaad u caradhaan luuduu biqabri abi camr yunjiiku min atataar war orda magan gala qabriga abu camar isagaa tataarka idinka celinayeen heerkaas idinku taagnaayeen marka dadku iyagoo muslimiina ayay ficil ay samaynayeen ayaa waxaa dhici karta ficilkaa marka miisaan la saaro ficilkii mushrikiintu samaynayeen xilligaasoo kale in kii mushrikiintu fududaado oo mushrikiinta ay ka fiican yihiin laakiin maanta dadkii muslimiinta ay arrin khatara samaynayaan may fahamteen ikhwaani laakiin jaanib kasta ma aha tusaale yar baa idin siinaya marka oo shiikuna qaacidadan u keenayo dadka mushrikiinta ahi markii ay badda fuulaan oo baddu la harqato oo baddu kacdo maxaa jira ايش؟ لا baddu markay kacdo oo hirku la sabeeyo dooniyihii yaryaraa oo waxa weeye shiraaca la isticmaali jiray soo maaha markii hirku la sabeeyo ilaahyada kale laata iyo cuze ma ay baryi jirin ilaahay keliyay baryi jirin keli leanna waxay aaminsanaayeen marka xilligaan inaan cid kale wax taraysan jirin soo maaha xaaladdii baa xumaatay soo maaha xilligaa ilaahay keliyay baryi jirin فإdا rakibuu fi اlfulk wadoonyaha dacw اllah mkhlisiina lah الdiin aayaddan waxaa kasii waadaxsan aayadda fi suuraةi yunus huwa اladii yusayirkm fi اlbari واlbaحr xatى إida kuntum fi اlfulki wajarayna bihim biriixin طayibaةi wafarixuu biha markay badda marayaan oo hawo fiican haystaan oy faraxsan yihiin جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان dabayl xoog leh oo khatara imaanaysa meel walbana mawjkii iyo hirkiibaa uga imaanaya wadannuu annahum laa malja'a annahu laa malja'a min allah ila mawjid meel kale oo loo baxsada maanta inayna jirmay ka ogaan wadannuu annahu laa malja'a aad maxayd ilaa na halkaasay marka waxay ogaadeen in ilaahay loo carara maahe meel kale aysan jirin markaasa ilaahay keligii baryi jiray markaas waxay odhan jireen lain anjaytanaa min haadihi lanakuunanna min ashaakiriin wajeda jayid ficilkaa marka ay sameeyeen mushrikiintaasi markay xaaladii ku xumaatay ay baryeen markay banaanka usoo baxaanna laatiicise jay halkaa gaalada ficilkooda marka u fiirso markan waa khalad laakiin markaan ay badda xaaladda xumaatay inay ilaahay keligii baryaan waa sax soo maa dad muslimiina oo marka waxaa la arkay markii baddu la harqatay sheekh cabdiqaadir jaylaaniyow sheekh aweysow yaa cali yaa xusein yaa faatima ya awliyadu u dhawaaqanaya idan marka mushrikiintaani markay xaaladdu xumaatay xaggee u carareen dadkan muslimiintaana markay xaaladdu xumaatay xaggee u carareen awliyadii ayuubaa marka acdam keebaa labadaa daran marka kan muslimkaa ficilkuu samaynayaa daran qaacido intaasay ku socotaa inaad ogaatid afcaasha qaarkood oo muslimiintu samaynayaan inay ka xun tahay kuwii mushrikiintu samayn jireen laakiin macnaheedu ma aha inaad leedahay dadka muslimiinta waa gaaloobeen laa takfiiri ha noqoni dadkan muslimiinta waxaa loogu cududaarayaa alcudru biljahl leanna iyagu ilaahya kama dhigan oo ma laha waa ilaah sheekh cabdiqaarjilaani soo maha ma laha laakiin iyagu maxay dhahaan laatiya cuze waa aaliha soo maaha haddaba dadkaani waa muslimiin marka lama gaalaysiinayo alcudru biljahli baa loogu cudurdaarayaa waxaan jahli baa hayo diin baa looga dhigo ya sidaa daraaddeed marka waa arrin khatara marka waxaa la rabaa inaad kala saartid weligaa sida awal aan soo sheegnay maxaa niri alficlu walfaacil waa la kala saarayaa soo maaha laysa kullu man ma- man facala eh, fi shi- waqaca fi shirki waqaca alkufru calayh bay yidhaha culimmadu qof walba oo shirki sameeyey horey laga gaalaysiin mayo إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع إلى حجة اللي أو وحوي وحد دار اللي هو أيوه واضح متى يا إخواني من القاعدة قاعدة مركب وحيكون صعوتها إن مشركين ذاتك مسلمين تا أو شركي سمعين إياه مركب مركب شيخ لا يا مر- مشرك زماننا إنه قال يسير معها أي وحي كوضع معناها فعل كوضع شركيه ma gaalaysin shiikhu waayo kutubtiisa kaleu ku caddeeyey oo wuxuu yidhi ma gaalaysiinayno ilaa qof waxa weeye macluum min addiini bidaruura ku gaaloobay ama waxa weeye ajmacat اlummatu bikufri majeedaan ma gaalaysiinayno bu yidhi annagu dadka muslimiintaana ma gaalaysiinayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxaan ka digaynaa waxa weeye waa ficilka marka waxaan leenahay in markii xaaladdu kugu xumaato oo aad badda maraysid aad u dhawaaqatid awliyo waxa weeye waa ficil aad u xun oo shirki ah waa inaad ilaahay keligii u dhawaaqataa liannahu ma mushrikiintii baad ka liidataa iyaguba keligood bay u dhawaaqa ilaahay keliya u dhawaaqan jireen soo ma aha jooji adigu taas way macnaa loo jeeda marka yaan lagu kadsoon yaan lagu khaldamin oo waxa weeye dadka muslimiinta aynu markaas culimmada ku ogeysa innaga maxaa xujo oogi karna arday baa nahay iqaamatulxuja culimmadaa iskale Mhm. oo u caddaynaysa innaga wixii culimmadu yidhahdeen u sheegin jayid marka aakhiro marka qaala sheekh raximah allahu tacala waxay alqaacidatu raabica ana mushrikii zamaanina dadka shirkiga samaynaya oo xilligeennaan jooga waxa weye akladu ay acdamu aklad waa qaliid waa wax la- adag weeye wuxuu ka adag yahay shirkigood akladu shirkan shirkiga ay samaynayaan wuu ka adag yahay ama acdamu shirkan baa dhihi karta wuu ka weyn yahay min alawaliin ay shirkigii ay samaynayeen kuwii hore oo mushrikiinta ah lianna alawaliin kuwii hore oo nebi maxamed calayhi sala salaam xilligiis la soo saaray joogay yushrikuuna ilaahay shirkiga waxay u samaynayeen fi rakhaa'i markay barwaaqada ku jiraan rakhaa waa barwaaqada weyn wayukhlisuuna ilaahay bay camalka u gaar yeelayeen baryada iyo ducada ilaahay bay u khaalis yeelayeen fi shidda markay xaaladdu xumaato Mhm. wuxuu yidhi wamushrikuu zamaanina amaa kuwa shirkiga samaynaya oo xilligeennaan joogaa shirkun daa'im iyaga shirkigoodu waa labada xilliba waa daa'im waa joogtowa fi rakhaa'i markii barwaaqada lagu jiro wa shidda iyo markii dhibaatada lagu jiraba wadaliilu qowluhu tacaala baa daliil u ah inay samaynayeen oo labada arrimood ku kala duwanaayeen mushrikiintii hore ilaahay wuxuu yidhi faidaa rakibuu fi lfulki doonyaha weeye markay doonyaha fuulaan iyo maraakiibta maraakiib berigaa mari jirana doonye ubay haayeen dacwuu llaha ilaahay bay baryi jireen mukhlisiina iyagoo u baraxtiraya lahu alle addiina cibaadada iyo baryada falamaa najaahum haddii ilaahay uu badbaadiyo oo waxa weeye uu badda ka soo saarana ila albari ay ba- biriga yimaadaanoo ka soo baxaan baddii oo dhulka yimaadaan idaa hum yushrikuun shirkigooda isay noqon jireen قال وحوي الشيخ فوزان رحمه حفظه الله تعالى هذه القاعدة وهي الأخيرة وحوي معنى ذو مشركين تا زمنك أو ضدك مسلمين تا إنو شركك أي سمينيان وكأذك يهي ويري أي معناه أعظم إنو كوني يهي لأن صوت وحوي قفك حلقة لبعتضو كتمد إلهي وقيشن وايي oo yidhi maaragtay awliyaan baryaya soomaalida waa dad badan baa saa lagu arkay markii doonyaha lagu soo qaxay oo kale oo doonyuhu ay dadka la harqadeen baa leeyi dad badan baa waxa weeye carabkooda waxaa laga fulfuli kari waayey sheekh awaljeylaani iyo sheekh aways iyo awowe fulaan ah, baddi baana sii liqaysa aaway ilaahay marka waa arrin khatar ah. ah, dad baa marka khaldaya xikaayaadka oo kaadibka oo ay soo guuriyaan waxaa ka mid a waxay yidhahdaan eh, weli fulaan oo kale saas oo kale baa waxa uu maaragtay laba nin baa badda maraysay doon baa la harqatay midna sheikh fulaan buu u yeertay midna waxa weeye bismi illaahi buu yidhi kii bismi illaahi yidhi baddaa liqday kii kalena waa la badbaadiyey waxaa ka war khuraafaat macnaha dadkii caamada waxay rabaan inay u tusaan in awliyada haddii loo yeerto aad badbaadaysa marka miskiin jaahila weeye waxaa laga dhaadhiciyey weligan ilaahay agtiisuu jaah iyo sharaf ku leeyahay markuu ilaahay marka kuu baryo isla markaba Mhm. waa ka waa khatar marka arrinta noocaasa waa arrin jahligu keenay Ha. marka waxaa la rabaa haddii qofkii uu uu uu ku timaado arrin khatara allah subxaanahu wa tacaala waxdahu inuu u yeerto ha waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ha alaysa allahu bikaafin cabda waxa weeye allah subxana wa tacaala waa kugu filan yahay ha allah waa kugu filan yahay waana ku maqlayaa وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان marka uu yeero allah subxaanaه wa tacaala oo waxa weeye aad iyo aad isaga ilaali haddii aad ku jirto waxaa la rabaa qofka muslimka ah hadduu ku jiro shidda iyo hadduu ku jiro barwaaqo labadaba inuu ilaahay caabudo oo ilaah u yeerto ma aha sida mushrikiinta inuu noqdo inuu sida mushrikiinta noqdo lama rabo marka labada jeerba allah subxaana wa tacaala baad u dhawaaqanaysa liannahu allah isagaa kugu filan oo waxa weeye kaafiika jayid waxau yihi sheekh fawsaan xafidahu allahu tacaala waama mushrikuu hada zamaan buu yihi yacni wuxuu shiikhu u jeedaa almutaakhiriin kuwa mutaakhiriinta ayuu u jeedaa oo shirkiga la yimid waxa weeye shirkigoodu waxa weeye waa daa'imo oo min hadihi الumma ayaa laga hadlayaa oo muslimiinta ayaa laga hadlayaa faina shirkuhum daa'im shirkigooda ay samaynayaan waa shirki joogto ah fi الrakhaa'i wالshidda ilaa qofkii dee ilaahay u naxariistay mooye waa wax khatara wey marka laa yukhlisuuna lilah bal kulama اshtadda فيهم الأمر شيخ فوزان بابا كلامك مر والبا او ارنتو كو ادكاتبا waxay u sii dhawaaqanayaan awliyada ayay u sii dhawaaqanayaan oo mar walba oo arrintu ku adkaataba awliyadii unbay u dhawaaqayaan subxaan allah arrintaa marka waa arrin cajiib ah waay inuu qofkii ilaahay ilaawo oo waxa weeye u dhawaaqdo waxa weeye dad dhintay ama mar hore waxa weeye eh, ee lafahoodii baabiceen waa arrin khatara marka waxaana waxaa keenay buu yihi shiikhu ay fawsaan waxaa keenay arrintaa xikaayaadka kaadibka ah oo waxa weeye bacdi suufiya ay dadka ka dhaadhiciyeen oo yidhaahdeen mar alla markii dhibaataydu ku timaado awliyada umbarya annaga ayaa ida badbaadinayne allahu akbar annaga ayaa ida badbaadinay marka awliye waayo iyo awliye yaa ah ilaahayna waxay ku imaan doontaa kitaabka usulu sitaha ayuu waxa uu ku keeni doonaa asal dhan oo waxa uu u qaacidayn doonaa man hum awliyaa allah calaa kulli xaal waxyaalaha noocaas oo dhan qofku inuu iska ilaaliyo weeye oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala keligii uu ku baryo oo waxa weeye allah keligii uu waxa weeye xaggiisa u caro inayna wax awoodi karin na wuu og yahay qofkaani oo waxa waxay kuu qaban karaan ma jiro leannahu naftoodaba waxa weeye waxuma qaban karaan naftoodaba waxuma qaban karaan weliga laftigiisa haddii baddu la harqato ma qaban kara male sidaa daraaddeed ayuu waxa weeye shiikhu sheekh maxamed bin cabdilwahaab kitaabkiisa fii kashfi eh, shubahaat ayuu laftigooda waxa uu ku leeyahay kitaabka ee wa min wajhin aakhar waa kitaab kashfi shubahaadka ayuu kaga hadlayaa ana alawaliina yacbuduuna alla way caabudi ji- waxay waxay caabudi jireen unaasan saalixiin من الملائكة والأولياء أي عابدج والأنبياء لكن بهير أمضان وحا لغا هلي كوا عابدية من أفجر الفجار waxa la sheegay dadka dadka qaarkood awliyada loo yaqaano oo waxa weeye culummadu ay ka hadleen inay gebigoodaba ahaayeen dad fusaaq ah oo waxa weeye aad iyo aad u xun ayaa la sheegay sidaa daraaddeed buu waxa uu kitaabkiisa ku leeyahay sheekh maxamed cabdiwahaab waxa uu leeyahay dadka qaarkood baa waxay baryayaan min min afjari nnaasi dadka ugu xun waxayna aamins wayna ogyihiin arrintaa iyagoo og bay saa samaynayaan sababtu maxay tahay waxaad arkaysaa inuusan gebigiisaba ama tukanayn ama soomayn ama waxa weeye uunan wax cibaado aba shaqaba kulahayn oo wuxuu raba samaynayo bal wax walba isaga xalaal u yihiin oo wuxuu raba iska samaynayo haddaba arrinta noocaasa waa arrin khatara waana in la iska ilaaliyo على كل حال هذه القواعد الأربعة وحوي وحي إنو عديسي عقيدة صحيحة واجب كإن سارنا وحوي هاي إن إنو برنو أو فهنو أفرتا قاعدو مركينو فهننا إن إنو كو عمل فلو دادكنا إنو برنو أو إلى العدي إنو جارسين كرنا أين جارسينو qof walba ilmihiisa uu xifdisiiyo qof walba reerkiisa baro qof walba ku dadaalo lanna waxa weeye allah subxaana wa tacaala waxa uu ku leeyahay quu anfusakum waaliikum naara yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waaliikum naara naftiinna iyo ahalkiinnaba naar ka badbaadiye waxyaalaha nafta iyo ahalkaba naar looga badbaadiyana waxa ugu horreeya waa caqiidada sidaa daraaddeed kutub alcaqiida qofku inuu aad iyo aad u dabagalo aad bay muhiim u tahay oo waxa weeye uu si fiican u fahmo marka kitaabku waa kitaab kooban intaa ayuu ku egyahay ilaahay shiikha qoray waxa weeye ajar iyo xasanaad ha ka siiyo innagana allah subxaana wa tacaala ajar iyo xasanaad ha inaga siiyo Eh, hana naga hana inaga mid dhigo kuwii maaragtay ku camal fala oo waxa weeye naftoodana ku tarbiyeeya dadkana ugu yeera insha allahu tabaaraka wa tacaala marka kitaabku halkaasuu ku egyahay afarta qaacido waa la fahmaan umaanaya ikhwaani
insha allah waxaan ku xujin doonaa marka